barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha sebtembar waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda nololeed ee dhallinyarada ka shaqaysa dhismaha guryaha ee ku nool magaalada laascaanood wallaahi xagaagii shaqadu waa yaraataa waa lagu sirtaa waa iska nasiib xagaagii maaha hadeer bardhood gurigaa ka xawaalada kaah nin baa ka dhacay oo bareelaa oo hadeer iska jifoo dadka la garanaya iyadoo inta jigada iyo qoriga iyo wax la yar fadhiisin kari waayo la celceliyey marka waa iska nasiib deed xagaagii unbay laakiin ugu khatar badanta xagaagii laakiin dee dhicitaanku waa min allah sidoo kalena qodobada aan idiin hayno waxaa ka mida qayb kale oo ka mida waraysi aan ku eegayno ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka waxaana marti inoogu ah kooxda balwaban ee ka dhisan magaalada borama ciyaaraha dhaqanka horta runtii aad iyo aad baan u taageeraa wayna fiicayn maadaama maanta aan dad soomaaliyeed nahay dad dhaqanaan nahay inaan dhaqankayga burbura ee bir hore la tuuray aan soo celino ayna soo celiyaan naadiga balwabaan una diyaar yihiin dhaqankooga inay diyaar noqdaan soona celiyaan dhaqankii dhulkooga sihii ayaan iyana ka marnay
halkadaabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire halkadaabta ku taallay ku taallay haddawaanka tire ka tire abaalan tarayg tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay codkaas axmed zakina goordhow ayuu inoo soo socdaa sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida ciidamada ammaanka ee dalka afghanistan ayaa dilay saddex dabley ahaa oo xalay dad ku qabsaday goob ku taalla bartamaha magaalada istanbul waxaana goobtaas ku dhaawacmay ilaa lix qof oo kale sida laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dableyda ayaa gudaha u gashay dhisme ku yaalla bartamaha magaalada halkaas oo ay ku qabsadeen labiyo afartan qof oo toban ka mid ahi ay ajnabi yihiin iyaga oo saacado badan halkaasna ku haystay weerarka ayaa ku bilowday qaraxyo loo adeegsaday gaadiid kadibna waxaa bilowday weerar ay kooxdani qaadeen hase ahaatee waxaa si deg deg ah arrintan uga jawaabay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka afghanistan
musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay inaysan buuqan doonin dalka mexico ka hor doorashada bisha nofembar musharaxa la tartamaya ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa waxa uu booqday dalkaasi toddobaadkii tegay kadib markii madaxweynaha dalkaasi mexico enrig penanieto uu labada musharaxba ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada waddan clinton ayaa telefishinka a b c waxay u sheegtay intaa beddelkeeda diiradda ay saari doonto sidii ay shaqooyin ugu abuuri lahayd gudaha dalka maraykanka waxa ay goor sii horreysay wadahadallada trump ee benaniyeto ay ugu yeertay dhacdo fadeexad caalami ah iyadoo uu sheegtay in trump uusan garanaynin sida loola hadlo madaxda caalamka dhinaca kale clinton ayaa wakaaladda wararka ee reuters waxay u sheegtay inay aada uga walaacsan tahay shakiga ah farogelinta dowladda ruushka ay ku hayso doorashada maraykanka
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa subax walba u kal laha shaqooyinka laga qabto dhinaca gacanta iyaga oo aan meel ku ogeyn shaqo sugan oo joogto ah hase ahaatee habeenkii ayay usii sahan tagaan halka ay subaxdii u shaqo tegayaan wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay dhallinyarada guryaha jiingadaha saara warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa jirta dhallinyaro aad u fara badan oo ka shaqaysata nijaaradda shaqooyinkan ay ka shaqeeyaan dhallinyarada xoogsatada nijaaradda ayaa waxay tahay mid aan ahayn mid hubaala oo meel taalla noloshooda ayay si weyn uga maareeyaan khataro fara badan ayay kala kulmaan xilliga ay jiingadda iyo looxa guryaha saarayaan waana shaqada ugu ballaadhan daba qaar ka mida dhallinyaradaas ayaan waxaan kala sheekaystay qaabka shaqadooda iyo siday tahay iyo caqabadaha ay soo waajahaan cabdinaasir cabdiraxmaan maxamed cabdinaasir waxaad iga warantaa bal shaqadaada iyo bal iga sheekee iyo qaabka aad u shaqaysaan waxaan u shaqaynaa anagu dee dhismahaasaan ka shaqaynaa qaybtaan ijaaradaan ka shaqaynaa wax dee marba meel kula gelaya weeyo oo maalinba meel bay dee kula aadaysaa wax taarged lehoo meel fadhiya maaha marka saasaan u shaqaynaa qaabkaasaan u shaqaynaa ka waran markaad shaqadan een, een, een, aad ka shaqaynay sidoo kale een, qaabka ma jiingadaad saaraysaan looxa sida aad ku heshaan idin ogeysiisa mise waa waxaan hubaan la-aan ahaynoo inaad qof wacda inuu shaqo hayo bal iga sheekee maya qaabka dee qayb wax walba horjeegay leedahay oo waxay leedahay qof eh, qandaraasyada qaata matil marka qofka un baad wacaysaa guriga maalinta hebel gurigu qaato caawa ninkaas la la wacaya noocaasaa loo shaqeeya shaqaa dee meel lagugu imanayo la iska fadhiyo maqaaxi lagugu imanayo oo aroortii intaad gurigaaga ka soo kacdo aad kusoo talagelaysa maaha waa inaad habeenkii sii ogaataa oo raadisaa qof wacda hebel maxaa shaqa haysaa hagee maanta yaa wax saarayay noocaasa wax loo maamulayo noocaasa wax loo qaabeeya laakiin shaqo laiska kaa soo toosinayo adoo gurigaaga jooga maaha meel kuma taalo wax meel yaallaa ma jiraan waa inaad taleefonkaa dirtaa war hebel muxuu hayaa dee anta xagga caawa garac xaggaa garac noocaasaa loo raadiyo xilliga xagaaga waxaa la sheegaa inay jiingada ama guryo aad saaraysaan dhallinyaro fara badan dee qaarkood ay ku sigtaan bal iga sheekee marka qaarkoodna shaqadu hoos ayay u dhacdaa bal ka war wallaahi xagaaga shaqadu waa yaraataa waa lagu sigtaa waa iska nasiib xagaagiyo maa hadar bardhow gurigaa kaa xawaalada kaa nin baa ka dhacay oo bareelaa oo hadar iska jifoo dadka la garanay iyadoo inta jigada iyo qoriga iyo wax la yar fadhiisin kari waaye la celceliyey marka waa iska nasiib dee xagaagii unbay laakiin ugu khatar badan tahay xagaagii laakiin dee dhicitaanku waa min allah qofka imse ku shaqeeyaana markaad een, soo gasho kale imsaad qaadataan iyo waxay leedahay nijaarku waa siddeed toban dolar caawiyuhu waa labiyo toban dolar oo noocyada ah saasoo lagu shaqeey intee saacadood shaqaysaan shaqadu wallaahi hadda waa say noqoto dee marbaad labada gelin ba shaqaynaysaa marbaad geli shaqaynaysaa marbaad saacado yara kooban shaqaynaysaa marba wax jaan go-an maaha oo hadba say ku qabsan Een, marmar baa jirta ayaamo badan aad shaqo weydaan oo aad iska joogtaan bal ka waran waa dhacaysaa marmar baadan dee ayaama shaqaynayn marmarna aa marmarna ciiddaasay ka badanaysaa marba qaabba marba qa- waa nooc weeye laakiin adeer badanaa way badan tahay shaqadan aad ba dhismuu badan waa shaqada u badan dhismaa adeer fursaddani markaa ma idinka saartay shaqo la-aantii iyo dee inaad shaqaysataan maadaama dalka shaqo la-aan fara badan ka jirto dhallinyaraduna aysan camal haynin maxaad dareenteen ka hor iyo hadda intaad ka shaqaysanaysaan farad weyn baa udhexeeyay hadda waa shaqo bilaabantay oo shaqada waa adiga arkay oo een, boodhanno waaweyn iyo waxba madaal intaaba dhismuhu sii kordhaya dhismo aad buu sii kordhaya marka dhismo aad u wanaagsan weeye haddeer shaqadan waa mustaqbal bay leedahay hadda berigi hore ciidh bay iska ahayd shaqo ma jiro laakiin hadda dee waa shaqo badan oo qofku xitaa wax kaga xisaabtamay xaguu uga dallacaa qofka nijaarka ah ama jiingadaha guryaha saaree dhallinyarada ah ama looxa een, xaguu hiigsadaana foorman buu noqdaa akhirka dambeeya foorman buu dambeeya akhirka dambeeya Haa, haa, isaga guryo sidoo kale dhallinyarada ka shaqaysata nijaaradda iyo saarista qoriga jiingada guryaha ayaa waxay sheegaan inay tahay shaqo aad u adag taasoo ay caqabadaheedu iska badan yihiin magacaygu calaw ismaan yuusuf Een, sh- annagu shaqadaasanu ka shaqaynaa shaqada haddaanu ka shaqaynana shaqadani aad iyo aad wax shaqo u wanaagsan marka dee dalka soomaaliya loo eego hadda dhibaatada iyo shaqa la-aanta ka taagan raggii jaamacadaha bastay baa bilaa camal ahoo waxna buufis ku dhacay waxna tahriibay annagoo aan waxbarasho badan gelin ama say u badan tahay dadka shaqaalaha dee dadka xogsatada ahi waa dad waxbarashadii iyo waxyaabaha ka hadhay rag bu- adigu hadeer wax bartayna waa nagu jiraanoo rag hadeer ntiij- ay ba- nijaaradda ku jireen jaamacada bartayna waa nagu jiraan oo jaamacada ku dhigtay Een, rag mustaqbal ka gaadhay oo reera kulahoo guryo ka- ka dhistay oo aada u fiicanna way nagu jiraan Een, siday u badan tahayna nimanka nijaaradda ka shaqeeya ee lascaanood gobolka sool ku nool waa rag ku tashaday shaqadan inay ka horumar ka gaadhaan ilaahayna wuu la qabto si intooda badan horumar bay ka gaadheen
maxaa caqabada ah oo waxyaabaha een, dhallinyarada saameeya ee dhibta ah ee khatarta geliya maadaama jiingada la fuulayo een, een, loox een, masaambiir la garaacayo dhallinyaro badan oo aada u yarar ay ku jirto baliga war caqabadaha ee, shaqada wakhtiga lagu jira way way iska fara badan yihiin waa laga dhacaa Een, jiingad baa ku goynaysa adoo saddex mitir dhakadooda sii saaran baa misbaarku mudaya wax dhib aada u dhib badan bay leedahay haddana alxamdulilah raggu adigu inta badani dhingacan ka jaba way jiraan daxalka iskuma xidhi kartid oo ma joogaysid markaad halkaa haddana misbaar ku dhufatid waa inaad haddana xagga kale guriga uga wareegtaa haddana xagga kale uga wareegtaa misbaar qori soo qaadataa marka ma isticmaashaan wax adaga oo idinka celiya wax adag oo idinka celiya masaamiirta iyo dhar hadday jiingaddu idinku soo bido oo kale ama ay idin jeexdo oo kale way jirtaa baahidaasi laakiinse wax hadeer aanu isticmaalno oo gaar ah oo aan ugu talagalno oo nidhaahno waa qalabkaasi waa qalabkaanu kaga shaqayno guryaha ma jiro dharkayaga caadiga ah ee carabigaaba carabigaabanu kaga shaqaynaa
aada buu mahadsanyahinkaasi waxaa wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi halkaasi inooga soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
magaalada boramo waxaa ka dhisan ururo kala duwan oo dhinaca dhaqanka ah waxaana ka mid a kooxda lagu magacaabo bolwo band dhallinyadaasi ayaa hab soo jiidasho leh waxay u soo bandhigaan ciyaaraha dhaqanka ee kala duwan kuwaasi oo ay la socdaan heeso dhaqameed wariyahana v o a ee borame haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu dhistay guddoomiyaha kooxdaasi barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waxaan isagana ku soo qaadan doonaa qayb kale oo la xidhiidha waraysigii aan la yeelanay kooxda ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee balwa baan ee ka dhisan magaalada boolama ugu horreyn waxaan weydiiyey guddoomiyaha kooxda cabdifataax in ciyaaraha dhaqanka ay ciyaaraan uu ka mid yahay botorku botarka weli waa qabanqaabadii waan wadnaa laakiin ciyaare botarka weli numa gaadhin ee waa carus carusyadan ciyaarnaa botarka inta xabad carus carusyadan inoo ku dhufan doonaa daawashoonato caruse caruse
kooxda balwa baan ee ka dhisan magaalada boorama ayay ahaayeen kuwaasi oo aanu ka waraysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta bal ciyaarta kale ee dhaantada qaabka aad u ciyaartaan iyadana ma noo sheegi kartaa dhaantadu de mar ay muusig tahay ayaan ku ciyaarnaa iminka muusigii baanu hayn insha allah markaan dooni doonaa inaan muusiga soo qaadano oo nagu tusan iyagana Ee, heella yaryarta iyada ma ciyaartaan oo sacabka iyo tan durbaanka iyadana lagu tuma heella yaryarta la idhaha Aa, way jirtaa oo gobo- galbeedka somalilan laga ciyaari jiray berigii hore laakiin iminka si dabargoday naadigana uu ku- uu nasiibo helay inuu soo saaro bal taa aad soo saarteen ee naadigu soo saaray ee galbeedka laga ciyaari jiray dha- bal iyadana hal mar dadku ha idinla dhegaystaan oo ha idinla maqlaan
Thank you.
kooxda balwabaan oo aan ku wareysanay barnaamijka dhallinyarada ee idaacadda v o a oo kusoo bandhigay ciyaara dhaqameedka ay ciyaaraan inta badan agaasimahooga iyo maamulahoogana aanu wareysanay bal gabdhaha iyaga ayaan iyagana hal su-aalo weydiinaya raxma ka waran ciyaarahan dhaqanka ee laydiin tababaray ee aada iminka soo bandhigteen ciyaaraha dhaqanka horta runtii aad iyo aad baan u taageeraa wuuna fiicayn maadaama maanta aan dad soomaaliyeed nahay dad dhaqanaan nahay inaan dhaqankayga burburo ee bir hore la tuuray aan soo celino ayna soo celiyaan naadiga balwabaan una diyaar yihiin dhaqankooga inay diyaar u noqdaan soona celiyaan dhaqankii dhulkooga waraysiyo kale oo xiiso badan kuna saabsan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee naadiga balwabaan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyadeena kale haashim sheekh cumar good v o a boorama
ibraahim waad aragtaa dee balw iyo ciyaarihii hidaa iyo dhaqanka iyo sacabka dhacaya iyo marbaad halkaa adigu oon ku arkay waad dee la jiibinaysa weliba waxaan ka helay sida dhallinyarada maaragtay haye
ciyaarahaas hidaha dhaqanka ay uga qayb qaadanayaan waan fiican tahay in dhallinyarada lagu maaragtay baraarujiyo in dhaqankooda ay bartaan oo ay xoog saaraan dee adigu welibana dee xiliyo horena waxaad usoo ahayd goob joog iyo oo welibana meelo masraxyo badan oo kooxo dunida badan ah iyo ciyaaro waa badan iyo- beri iyo dee waayo waayo ahayd ibraahim maxay noo xiga
dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa dhinacii heesa anagoo aadaynaa laabta kaa jaray waxaa ku luqeynaya axmed zaki
tahriibtiyo suuqixii taraagiyadii ku siduu markaanka taa ku le ilaa toronto ku geeye tahriibtiyo suuqixii taraagiyadii ku siday markaanka taa ku le ilaa toronto ku geeye miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahe matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay matu aan laga maarmi baa tahay nimaan tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne nimaan tarin tiri waa talana meel dhigi waa waxaan tacab kulahaa tanoo kalad ma filayne tageeridii caashaqaagu mataash unbuu ahaa tageeridii caashaqaa hadduu taashuun ahaa shaqaagu mataash unbuu ahaa tageerid caashaqow hadduu taashuur ahaa halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan karay tuurtaa tahee matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahee matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay
haddaynu heestaas axmed zaki uu ku luuqaynaya intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenno waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada haatanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxayna la socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee qaaradaha kala gedisan qaarkood iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan haddii yurub aynu ku horreyno dalalka georgiya austriya ayaa wada ciyaaray laba gooli gool waddanka austriya ayaa ku awoodroonaaday serbiya iyo airlandna laba gool laba gool ay isla dhaafi waayeen wols waxa ay afar gooli waxba ku xaqday xulka dalka moldova waxaana afartaasi gool laba ka mid a dhaliyey ciyaaryahan garet bel oo real madrid u ciyaara albeniya iyo macedoniyana gooli gool ay isla dhaafi waayeen itali waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay israel sbain ayaa siddeed gool iyo waxba ku xasuuqday ciyaartoyda xulka lichtensten iyagoo siddeeddaasi gool ay laba gool dhaliyeen ciyaaryahanada diego costa alvaro morata iyo david silva labada gool kale waxaa dhaliyey vitolo iyo sergio roberto kroatia turkiga ayaa gooli gool ku kala baxay finland iyo kosovo ayaa sidoo kale gooli gool ku dhammaystay ukrain iyo iceland ayaa gooli gool sidoo kale ciyaartooda ku dhammaatay maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dhinaca yurub belarus iyo france ayaa dheeli doona bulgeriya iyo luxemburg ayaa ballansan ciyaarta xiisaha badanse waxay tahay sweden iyo netherlandis andora iyo latviya ayaa dheeli doona jasiiradda faroe iyo hungari ayaa ballansan switzerland iyo portugal ayaa sidoo kale dheeli doona bosnia herzegovina iyo estoniya waa ay wada ciyaari doonaan belgiumkana waxa ay la ballansan tahay khubrus halka gibraltar ay la dheeli doonto xulka waddanka griega dhinaca iyo latin america urugway ayaa la ciyaari doonta xulka waddanka baragway venezuela iyo argentina ayaa ah ciyaar la wada sugayo bolivia chile waxa ay dheeli doonaan kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka brazil iyo colombiya ayaa ciyaar kaloo xiise badan ah beru waxay la ciyaari doonta xulka dalka ecuador canada iyo el salvador ayaa sidoo kale dheeli doona mexico iyo hondurasna waa ay wada ballansan yihiin sidoo kale costarica waxay la dheeli doontaa panama jamaica iyo haiti ayaa wada ballansan maraykanka waxa uu la ciyaari doonaa xulka tirnanda antobeko dhinaca iyo asiana china iyo iiraan ayaa ballansan syriya south korea ayaa dheeli doona usbakistan waxay la dheeli doontaa xulka dalka qatar ciraaq iyo sacuudi carabiya ayaa wada ballansan tailand iyo jabaan ayaa sidoo kale ciyaari doonaa imaaraadka iyo austraaliya ayaa dheeli doonaa kulamadaasi waxay yihiin kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka maanta ayayna dhici doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaasi inoo joogto
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan haatana sugood siyaasta la yirahdo soo qabanaynaa nimcaan hilaac iyo xamdi kuwiin waa kuwan
dhulkastoon salogiisa dooq isanyaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye inkastoon saloogiisa dooq isanyaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilli qalbigeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya bacdadkiisida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaadiyo muuqa araggaa ku sugmo inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaadiyo muuqa araggaa ku sugmo naftan waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaa badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkan ka socdaala ku sagootiyaya badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkan ka socdaala ku sagootiyaya
codkaas nimcaan hillaac iyo xamda kuweyn wuxuu gebagabow yahay idaacaddayaday duhurniw ibraahim xasan daanduriyaan oo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinaya tan iyo intayn afarta kulmayna waxaan kaga tegayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho subaxeeda cabreed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho sareday noqolayd subax nool bahdaa samiskaagan macaan indha saari lahaa samiskaagan macaan indha saari lahaa baadadkiisidii waa